walaalo horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay labadaydaba inaad mahadbaliyeysid guusha maanta usoo hoyatay shafiil soomaalida degan dadku waxay u arkaan wax wanaagsan oo cajiiba dhalinyaradii aad bay usoo jeedsatay oo wallahi farxad bay ahay dad badan oo maalintaa meesha jooga iyaguna muslina ama dadka laga fara badan yahay ah ayaa aada ugu faraxsanaa maxaa u sababa ama maxaa sahlay in markii ugu horreysay qof muslima oo soomaali ah uu noqdo duqa magaalada shafield maxay kula tahay wala horta waxaa sababay qofku marka wuxuu jira w qofku higsi ama ambishon uu leeyahay oo majid dee higsigiisa ama ambishonkiisa kamid ahayd inuu meelo fog fog gaadho isagoo da-yar weliba ah taasaa keentay isagu inuu inuu sameeyo oo de halkaa gaadho haddana waxaa kaloo isaguna imanaya dadaalkii waalidkii iyo dadaalkiisa iyo iyada oo maxaa dhahda markiisa hore uu councelor ahaa kasoo baxay xaafad dadkeenuna ay aada ugu badan yihiin aadna u shaqeeyaayo waxa weya dadka hard workinga ahee tilmaaman ayuu kamid ahaa soomaalida ku nool shafield oo kale imisay dhan yihiin maadaama aad tilmaantay in markii horeba uu kasoo dhex baxay deegaan soomaalidu ay ku badan yihiin oo xildhibaan golaha deegaanka u ahaa inta hadda aan la dooran ama aan loo dooran inuu noqdo duqa shafield wala horta magaalada waxaa ugu dambeysay in la eego sensuskii maxaa dhahday two thousand and twogii markaa lama tirinin maxaa dhahday beryaha laakiin way soo badanayaan oo runtii inta ku dhalatay ayaaba badan ee soddonkii sane u dambeysay deganayd ee uu kamid yahay ama ku kortay xaafada uu kasoo baxay horta kolley way gaadhayaan si ilaa mooji lix kun sideed kun meelaha eriyooyinka soomaalidu degan tahay shafiil laakiin ma hubo runtii intu numberku yahay waa garta laakiin guushiisa hadda ma ahan oo keliya cod soomaali inuu helay waxaad ula jeedaa dad kaloo fara badan oo muslimiina ama dadka xataa degan deegaanka ayaa u xushay inuu noqdo duqa ha ha waxa weeyaan xisbiyada ayaa ayay kasoo dhex baxaan horta dadka duqa magaalada noqonaya xisbiga waxaan anagu ka tirsana la yidhaahdo green bartiga waxa weeye waxaan umalaynayna inaan labada iyadoo keliya wax green barty xildhibaana ah oo soomaali u dhashayba inaan labada iyadoo jirno u k baan filaya iyadoo taasi tahay sidaa haddana dadka dee ufooday ee maxaa dhahday foodkuma imana dee waa traditional waana waxa weeye waa heritagekay kamid tahay laakiin xisbiga gudihiisa oo markii horreysay green bartiga uu yeesho mayor mayarkiina wuxuu noqday soomaali muslima sida uu ku yimaadaa waxa weeye xisbiyada saddex xisbiba magaaladan ilaa adigu afar xisbi way joogaan wax xisbiga ugu xooga weyne waa xisbiga laborka liberal iyo waxa jooga iyo iyo green iyo ukid iyo maxaa lahday conservativeba way joogaan laakiin waxa weyan xisbi kastaa wuxuu soo diyaariyaa int inta uu shaqeynayay iyo adigu loolan looma gelin weyn laakiin runtii markii nala siiyey fursadii fursaddii waxay noqotay majid in noo noqdo meeyarka naga soo dhex baxay waa gartay adiga laftirkaaga markii ugu horreysaa lagu doortay xildhibaan golaha deegaanka mid ka mid a xaafadaha shafield siduu yahay dareenkaagu
dareenkaygu wallahi wuu fiicanya runtii anigu hooyaan ahay qof halka wax ka bartay baan ahay soddon sano wadanka deganaa iyadoo yar timid reerland baan ahaan jiray marka magaalada shafield dadkii joogay inay soo doorteen aad baan ugu faraxsanahay xaafadan kasoo baxayna waa xaafad aada laysgu dhex jiro oo dad fara badan degan yihiin jaamacadi ku dhex yaalaan iskuullada ku yaalaan badankana dhakhtaradiina ku yaalaan marka anigiyo maajidba isku meel baanu kasoo baxnay isku xisbina waanu nahay sa aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wuxuu fiicaya inaan inaan helay maxaa dhahday dee position aan maaragtay dadka ku support garayn karo aniguna aan careerkayga ama hankayga hore ugusii qaadi karo oan kaga soo hadhi karo academic baan ahay researchki iyo waxaa samayn jiray horta laftirkaaga maxaa kugu dhaliyey adigoo hooyo ah oo qof dumar ah inaad u tartanto kursigan walaalo waxaa igu dhaliyey horta markayga hore backgroundkayga waxa weeye waxaan ahay academic baan oo dhinaca dhinaca academiahan ku jiraa wax badanna waxaan kasoo shaqeeyay dhinacaas maadaama oo academian hadhowtana waxaan ka shaqeeyay markii dambena waxyaaba badanoo councelka ku saabsan ama policy developmentka adigu waxaan isii wa wa waktigii waxay gaadhay ay ahayd in dadka advocacy loo sameeyo oo voicekooda dee la gaadhsiiyo meel fiican oo dadku si fiican loo dhegeysto taasna aniga isu qiyaasay inaan dadka ka caawin karo aniguna dee aan koriyerkeyga halkaa marin karo haddii lagu yidhaahdo tilmaan ama ka sheekay qofka uu yahay maajid maajid maxaad dhihi lahayd waxaan dhihi lahaa wow ayaan horta odhan lahaa waxa weeye dhalinyarada wadanka joogta waxa aan hagiyo goor la odhanin laguma dhaamee dhaqaaq waa samayn kartaa maajid waxa weeye wuxuu kasoo dhex baxay wax kasoo isbaxay weeyaan caruurtii dhalinyaradii maxaad hada iyagoo yanyan la keenay isagoo baby hooyadii bushtaarkusiday keentay marka waxaa la odhan laha horta qof ahaan mar walba waa qof qoslayo mar walba faraxsan wax afkiisa wax wanaagsan mooyaane wuxun lagaba maqlin waana qof jecel inay dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku si ula sheekaysto isku si ula hadlo generation kasta ama maaragtay dee da- kastaba si fiican ufahmi kara waana qof cajiiba sida dadka la caawiyaa waxa weeyaan soomaaliya oo keliya ima foodin dad badan baa u fooday oo meel walba uga soo fooday